tahay khiyaarta hawada nagala socona tahay degmada warward oo kamid a degmooyinka hoos timaada gobolka cayn waxaa kusoo dhamaaday ama kusoo glaaday sida ay beesha yaxye cabdille cabdille yaxye ay ku yeelatay degmadaasi warward waxaana shirkaasi soo xidhay gonaadkiisii garaad salebaan buraale aadan oo isaguo kamid ahaa wafti shirkii ama ismadii ka qayb galay shirkaasi ahna isinka beeshaasi yaxye waxaana shirkaasi kasoo qayb galay coqaal aqoon-yahano dhalinyaro iyo dhammaan ballaamaha kala duwan ama bulshada beesha yaxye cabdalle waxaana shir ballaadan ku yeesheen degmada warwid oo kamid a degmooyinka hoos yimaada gobolka cayn haddaba garaad saleebaan buraale aadan ayaa ceegaag online waxay weydiisay inuu faahfaahin naga siiyo waxyaabihii shirkaasi looga hadlay shirkaas oo in muddo ah loo fadhiyey garaad saleebaan buraale aadan kusoo dhawow ugu horeyn websiteka ceegaag online wal waxaana faahfaahin naga siisa waxyaabaha garaad shirkaasi looga hadlayay
bismi illaahi raxmaan raxiim dhammaantiin intay dhegeysanaysa waan salaamayaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu haddaan shirkaa ka warramo shirka waxaa lahaa beesha yahya cabdalle ma ahana shirkii ugu horreeyey ee weliw lagu qabto waa shirkii saddexaad baan filayaa intii dhawaanahan ahayd beesha waxay ka shiraysay hawlo iyaga u gaara iyo kuwa caadiga ay la wadaagaan degmada iyo degaanka iyo dadka beelaha kale ay la degan yihiin beeshu sidaad ogtihiin waxay degaan ku leedahay dhul fara badan waa beel firiirsan kililka shanaad degmada buuhoodle taaru fadhi ta wirwid ta laascaanood ta xudun ta taleex ilaa intaaba degmadu waa ku firiirsan tahay marka halkaa firiirsanaanta lafteedu waxyaabaha la doonayay in laga wada hadlo ay ka mid ahayd degmadu degaanka waa laga hadlay waxaa laga hadlay in la nabadgeliyo beryahan waxa soo guuray sidaad ka waraysaan reer guuraa fara badan oo dhinaca somaliland iyo kililka shanaadba ka yimi waxayna soo galeen degaankan hadda dadkani dega waxa ay isku boorinayeen ama aan isku boorinay in nabadgelyada la ilaaliyo la nabadgeliyo dadka lana soo dhaweeyay reer guuraaga ay abaartu wado taasina qayb bay ka ahayd waana la isla gartay waxyaabaha kale ee laga hadlaya waxaa ka mid ah dhacdooyinkan hadda dhaca ama dhiigga ha noqoto ama dhaawacyada ha noqoto ama arrimaha qabaa'ilku ay isku qabtaan gudihiisa iyo beelaha kaleba in iyadana loola noqdo shareecadda islaamka oo sida qura ee lagu kala badbaadaya ay tahay in shareecadda la waafajiyo wixii shareecaddu ay ku ka qabtana cid waliba ay ku go-do taasina mid bay ahayd xaaladda adaga ee soomaaliya waa laga wada hadlay iyadana waxa soomaaliya loogu duceynayey oo loogu duceeyey inay ilaahay soomaali caqliga kusoo celiyo waxaana beesha ku baaqaysaa in soomaalida dagaalamaysa gaar ahaan koonfurta iyo kuwa wax qarxinaya degaamadan hadda soo galayba ay dhibta joojiyaan si lana wada hadlo wixii dhibaato ay jirana wadahadal lagu dhameeyo waxyaabahaasi ka mid bay ahaayeen beesha waxay ka wada hadashay maga badan oo lagu leeyahay say isaga bixin lahayd iyo kuwo badan oo iyadoo ay leedahay say u doonan lahayd maadaama beeshu ay firiirsan tahay iyadana odayaal iyo guddiyo ayaa loo sameeyey waxyaabahaasa ka mid ah waxyaabaha intaan ka xusuusnahay laga wada hadlayay arrinta
garaad dhinaca kale waxaa jirta in beeshu ay shir ku yeeshay degmadaasi wulud anaaba tagayo shirka idinku yimi shirku soconaya degmadaasi waxaa jirta garaad beeshan adigu aad garaadka u tahay inta badan beelaha gobolka cayndiga waxaa jira arrimo iyaga ka dhexeeya ama dhinacyada nabadgelyada ahaato ama kiisas la isku leeya ahaato ama isdhexgalka ahaate arrimaha garaad shirka ma looga soo qaaday oo garaad ma lagu hadlo cuqaashay adigu ma ka hasheen
ahay sida aan dee horeba kugu sheegay shirku beesha horta beelaha ma aha dhibta badan marka waxaan leenahay waa uhambalyayn intuba waa shaqaalaay caafimaad halkaas wax miisna ha aha aanu nidhaahno maanta farta saarno oo aan naho kaasaa puntland noo keentay shayga maanta halkan ma yaallo oo la tirinaya sidaan qabo mas-uuliyiintii shaqaleyna waa ogyihiin inay wixii soo saarayaan wixii dee aan dhaafo inay sheegaan oo shaqaale way hor fadhiyaan mas-uuliyiintiina way hor fadhiyaan xoogaa loo wadayihiin taas waa halkaa haddaan ku dhaafo meeshan waad aragtaan daa laga bixin waayo oo dad kale ee masaakiinta la siin waayo Eh, taasna waa saasaa laga yidhi
garaad waxaa jirtaa inaad kusoo qaadeen shirkasaa horey nagu sheegtay arrinta gobolka sool oo ay sheegteen beesha yaxya cabdalle ay go-aan midaysan ka qaadatay uguna ba dadka haysta maamulka soomaaliya inay ka baxaan arrimaha garaad bal faahfaahin marka naga sii
Ah, beeshu sida beelaha kale ee ee dhulbahanta ee deegaanka way arrintaa waa laga wada hadlay waa culays runtii dadka saaran oo da- eh, aan marna la hilmaami karin Eh, beeshu waxay eh, go-aansatay iskuna wacyigelisay sidii horeba ay u ahayd inay aada uga xun tahay laasaxanoo joogitaanka ciidamada xooga ku haysta ee somaliland ay joogaan waxayna ka codsanaysaa inay ka baxaan oo nabadgeliyaan eh, dadka la xidhxidhayo iyo dhibta ka taagan iyo culayska ay ku hayso eh, s- eh, sool beeshu aad bay uga wada hadashay waxayna kala mid tahay oo weliba safka hore kaga jirtaa beelaha kale ee dhulbahante wixii mawqifee guud ee laga qaatana diyaar bay u tahay
garaad waxaa jirta inuu socdo ama qabanqaabe shir la doonayo haddaan adeeg si gaara ka wadiiyey su-aashaasi ay tahay lagu qabto deegaanka holhol ee gobolka sool shirkaasna waxaa soo iclaamiyey ama iclaamiyey garaad jaamac garaad ismaaciil ducaale shirkaasi isimada gobolka cayn waxa waa kamid tahay shirkaas xilma ayaa laga rabaa garaad inuu ka dhaco deegaankaasi mase kii qaybgalaysaan ka isimahaan maxaa idin qorshaysan garaad
shirkaas waa jiraa eh, shir runtii soo jiitamayay weeye waxaana hol hol waa laga bedelo waxaa loo bedelay godaalo halkaasaa isimada dhulbahante isugu iman doonaan haddii alla yidhaahdo bisha labaatankeeda bishan aynu ku jirno annana waa ka qayb galaynaa boohodla ahaan iyo aniga shaksi ahaanba isimadii qaarna waa tageen inta joogtaana waa tegayaan garowgaana la isugu tegayaa lagana ambabaxaya waxaanu rajaynaynaa shirkaas inuu godaalo ka dhaco Eh, garaad cabdisalaam baana marti loo yahay Eh, taasi sidaa weeye waxaanuna rajaynaynaa inay kasoo baxo wax dadka waxtar u ah iyo degaankaba iyo dalkaba saasaanu rajaynaynaa isimadana hawlahooda ay ku mideeyaan iyo afkaartooda sidii hawlaha wax looga qaban lahaa
garaad waxaa jirtay in shirku hore loo qorshay deegaanka holhol inuu ka dhaco gobolka sool maxaa isbela garaad oo maxaa taa ka dambeeyey
waxba isma bedelin wax runtii isbedelay ma jiraan waa laba meelood oo isu dhow xaggoo unba xagga carshinta iyo hoolaha iyo maaragtay deegaanka eh, ku- ku habboonaantiisa diyaar garowga ayaa xaggaa ku fiicnaatay wax kaloo dhibahoo iska bedelay ma jiraan arrintaas
aad baad umahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa garaad salebaan buraale aadan oo nooga warramayay shir ay beesha yaxya cabdalle kusoo gabagabaysay degmadaasi werwil oo shirkaasina waxaa shir gudoominayay garaad salebaan garaad buraale aadan oo kamid a isimada gobolka cayn garaad aad iyo aad baad umahadsan tahay
aada iyo aad baad adna umahadsantaha cali